Qaar ka mid ah muruqmaalatada ku shaqeeya gawaari-gacanka magaalada Jowhar ayaa cabasho xooggan ka muujiyay shaqo la'aanta ay la kulmaan taasoo ay ku sababayeen tirada sii kordheysa ee mootooyinka bajaajta ee ku soo badanaya magaalada Jowhar. Qaar ka mid ah muruqmaalatada ayaa ka hadlay sida ay u saameysay arrinkan.
bajaajadan si meeshaan u timid aad baa isku bedel adiga iska fadhi waa bajaajadii adduunyadii ay qaadatay toban kun aad shan kun aad wax walba waa qaadanaysaa wax walba iska qaadanaysaa marka hadda wixii baktiya nasiiba ilaahay nasiiba iska waxaysameyna macal iyo alaabtiis baad isku qaadanaysaa iyadii aan kor joogto marka diibu baqaalkiisa u istaagto wixii oo waxay idan isku jabsanayso waa iska fadhina war wax oo meesha ku hayna mala waa iska fadhina wallahi mootooyinka hadda qofkii iyo alaabtiisa isku qaadaysaa xamaaliga meeshiisa iska fadhiya oo iska daytama hal hal dhif oo aad u soo dhaca ma ogimaayne maxaala qofka mootada ee alaabteeda iyadaa isku qaadanaysa wax lacag oo adiga saas oo hal doolar leeb iskaga qaadaysa amba nus doolaraa laga qaada maxaal xaafadaa la geyno xamaaliga marka meelahan derbiyaasha iyo baqaarada iska jooga mid mid walaayo iirar ku dhaho u saartid amba iyo kaa saaranaaba waxaan ku hayna mala ununka laba doolar camalaan ku qaada jirna qoskii iyo qofkii iyo alaabtiisaba hal doolar ay ku qaadaysaa waxaa dhacday markii ay roobka asdo'o xilliga oo macnaha jiilaalka ciida ayaa macnaha shaqdalaaka xilliga roobka asdo'o meesha ciida ay macnaha kacabsiinayso ununka resortland gisheenay macal waa gelinayna mihii afar shan toban kii loor konton kun ku qaadayni markaas waxaan qaadaynaa shan loor waxaan ku qaadaynaa konton kun oo labaatan shanta kiilo oo aan ku qaadaynay konton kun marka mar waxaa arkaysa saddex loor hamsiin wax alaal waa ku ogolanaya marka iikaasna waa aniguna aniga iyo macal wixii isaaran gaariga ayaan isku raynay guriga erjiisaan ku baakimaaya aniga ilaa bajaad markaas jaawaa kaahirta iyada laami bogsoo joogi kartaba dhiiqaday diiday iyadoo markaas Dhanka kale qaar ka mid ah wadayaasha mooto bajaajta ayaa iyaguna dhankooda aragtidooda ka dhiibtay.
xamaaliga wallaahi nin walba uun guri oo shakhsigiisa ku xiriiro annagana uun guriga nagu xiriiro ayagana uun guriga ku xiriiro ma garata xamaalileyda waxa waaye gaari ay wataan marka hore ayaga waxay ahayd xilliyada ee bajaajka ay joogin waxay ahayd in ay markaas gaarigooda ay ku qaadaan raashinkii iyo sidoo kale hadda annaga markaa imaanay bajaajkii waxa dhan ayagaa markaas isku qaadnaa iyo raashinkii ayaga badarka qofka hadduu wato iyo haddii oo alaab kale uu wato waa isku qaadnaa marka saasaa caqabad u keenaysa dadka xawaanleyda marka waa kaasaa saasay tahay runtii aniga waxaan ka mid ahaa jira xamaalida suuqa ka shaqayso laakiin hadda bajaaj say u timid waa ka duwagna waa ka soo baxnay alxamdulilah waa xoogaa waa nasanay korka waa noo bejiy xamaaligii waa ka bejinay waxaa kalaa mataqaanaa dadka xamaaliga aan dheernahay qofkii iyeygiisu waa isku qaadaynaa gurigaan ugeehaynaa marka intaas ayaa mataqaanaa xamaalideeda xoogaadii aan aga shar badannahay